Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ayaa waxa ay waddaa dadaallo sare loogu qaadayo tallaalka iyo daaweynta xoolaha oo muhiim u ah xoolo-dhaqatada ku nool deegaanada dawlad goboleedka Jubbaland. Mashruuca barwaaqo ayaa waxa uu ka mid yahay mashaariicda uu bixiyo World Bank waxaana gacanta ku haysa Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa Dowlad Goboleedka Jubbaland Maxamed Nuur Cali ayaa faahfaahin ka bixiyay mashruuca barwaaqo.
deegaanada jubbaland waa deegaan gol ah oo qaniinku ku badan yahay xanuunadana soo noqnoqdaan sidaa daraaddeed eh, mar kastaba bangiga waan ugu mahadcelinaynaa garab istaagiisa qeybta mashruucan emergency-ga waxaana leenahay weli waa taagan tahay baahidii waayo xoolaha ugu badan eh, soomaaliya waxay ku nool yihiin deegaanada jubbaland En welina daawadii meeshii he- la rabay ama xeerkii la rabay lama gaarsin waa laakiin waxay ahayd waa bilow fiican saameyn fiicanna yeelatay waxaan rajaynaynaa insha allah shirar kale inaan isku imaano oon weli looga sii hadlo mashruucana inuu istaaga maahan maadaama saameyntiisa eh, dhanka wanaagga ay aada u muuqatay En xilli abaareedna la galay En hadda afar boqol iyo konton kartoona soo gaartay waxay isugu jiraan en, dawooyin kala duwan oo naaxiisyada ka mid tahay sidoo kale talaalka waxaa naga soo gaaray b b r-ka iyo c b b b ama c c b-ga waxaan rajaynaynaa insha allah kuwa kaloo naga maqana inay mar dhow ay soo gaari doonaan wasaaradda xilligeena waan ka hadli doonaa laakiin waxaa ugu muhiimsan oo shirkan hadda daarna wuxuu yahay inayna soo gaartay afar boqol iyo konton kartoon oo bangiga adduunka qeybta mashruucan f s r b emergency-ga noogu talagashay inaan hayno aana la wareegnay oo xafiiska taalo aad badan Bulshada Soomaaliyeed ayaa ah kuwa ku tiirsan xoolaha sida geela, ariga iyo lo'da oo ay si maalinle ah ugu tiirsan yihiin hilibkooda iyo caanahooda. Tallaalka ay Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Jubbaland ay ka bilowday ayaa ah mid kaalin weyn ka qaadan doona caafimaad qabka xoolaha.